xarunta lagu xanaaneeyo xayawaanka duurjoogta gaar ahaana harima cadkow waxay ku taallaa duleedka waqooyi ee magaalada hargeysa xanaanaynta xayawaanka duurjoogta ee harimacadka waxa uu ka dhashay kadib markii ay soo bateen sannadihii ugu dambeeyey dadka sifaha sharci darrada uga ganacsanaya isla markaana doonaya inay ka dhoofiyaan xeebaha somalilan dadaal ay samaysay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee somalilan ayaa ugu dambayn waxa ay keentay in mas-uuliyiinta booliiska ee somalilan ay sameeyaan unug u gaara ka hortagga iyo la dagaalanka dadka ka ganacsada sifaha sharci darrada u dhoofinaya ama isku dayaya inay u dhoofiyaan xayawaanka harimacadka xaruntan hadda waxaa lagu xanaaneeyaa oo ku jira boqol iyo saddex harimacada ka ugu weyn waxay mas-uuliyiinta goobtani ii sheegeen inuu jiro muddo saddex sanaa ka ugu yarina waxa uu jiraa siddeed habeen oo keliya kadib markii dadka deegaanku ay halkan keeneen mas-uulka ugu sarreeya unugga la dagaalanka sharci darrada lagaga ganacsado duurjoogta gaashaanla sare cabdicasiis sheekh ismaaciil waxa uu sheegay warbaahinta xarunta geed deble lagu xanaaneeyo ugaadha oo maanta aan dhex joogno waxaanu soo indhaindhaynaynay ugaadha meesha ku jirta oo aada iyo aada u tiro badan taas oo ay gacan weyn ka geysteen ciidanka bilayska soo ururinteeda iyo qaqabashadeeda wasaaradda deegaanka iyo ciidanka bilayska iyo unugga la dagaalanka dembiyada laga gala duurjoogta ayaa in badan ka howlgalay sidii ugaadhan loo soo seefgarayn lahaa ee duurka loo keeni lahaa looguna xanaanayn lahaa dhakhaatiir fiicanna loogu samayn lahaa hay-adda c c f oo gacantaas si weyn uga qayb qaadatay ayaa xaruntan maalgelisay iyagaana gacanta ku haya ciidanka bilayska iyo wasaaradda deegaanka iyo unugga la dagaalanka dembiyada laga gala duurjoogtuna si toosa ayay ula shaqeeyaan markaa maanta waxaanu eegaynay xayawaanka meesha ku jira iyo caafimaad qabkooda iyo badqabkooda intaba aad iyo aad iyo aad bay u fiican yihiin mas-uulka ugu sarreeya unugga la dagaalanka sharci darrada lagaga ganacsado duurjoogta gaashaanla sare cabdicasiis sheekh ismaaciil waxa uu sheegay warbaahinta in toddobaadkii loo qalo siddeetan neef oo adhi ah si markaasi loo koriyo islamarkaana loo xanaaneeyo ay u quutaan hilibka siddeetankaasi neef waxaa loo qabtay dhakhaatiir dawaysa oo xanaaneeya waxaana badi xayawaankan laga soo badbaadiyey dad sifa sharci darro ah ama si khaldan gacantooda uu galay kuwaasoo doonayey inay ka ganacsadaan islamarkaana ka dhoofiyaan xeebaha somalilan wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada somalilan ayaa ku bogaadisay waaxda garsoorka somalilan doorka ay ka ciyaareen in maxkamad la saaro islamarkaana sharciga lala tiigsado sida ay sheegtay kuwa dembiilayaasha ah ee harimacadkaasi doonaya in ay tahriibiyaan dad soo qabtay harimacad oo loo xukumay ma jiraan in sid waxay galaan laba sannadood saddex sannadood oo harimacadkii oo arrimacadkii oonu keeno markhaatiyo soconayo dhal ayaa ayaa la daba wada oo loo xukumay oo loo xukumaya miyaa xukun xun hooyadii uga soo qaad xeerku hadalba male ajnabiga qofka deera qashaa ee ajnabi waa shan kun oo u s dollars hadda deeru qasha oo ganaaxa iska daa harimacadka sarmaxaadkuna waaba jeelka somalilandarkuna waa ganaaxa ganaaxa ka mida iminkaan review ku wadnaa sababtoo ah penaltiga Dib u eegtaan.
ha dib u eegis baanu ku wadnaa sababtoo waxa weeyaan ganaaxa ku jira somalilandka ayaa saddex milyana saddexdii milyan way dhigayaan marka wuu saddexdiina wuu dhigayaa i xadhigii sanadkaana waa iibsanaya khadan maxamed cakulle v o a hargeysa